bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والslaaة وaلslاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo toddobaatanaad ee suuratu tawba allah waxau yihi subxaanah waminhum man caahada allaha lain aataana min fadlihi lanasadaqana walanakunana min asaalixiin waxaynu weli ku guda jiraa warkii iyo akhbaartii munaafiqiinta iyo sifaadkoodii laynooga warramayey si ay dadku uga digtoonaadaan allah waxau yihi subxaanah wa minhum ay wa min almunaafiqiin munaafiqiintii waxa ka mid ah man axad ayaa ka mid ah kaasoo caahada allaha ilaahay tabaaraka wa tacaalaa kula ballamay lain aataanaa wallee hadduu alla na siiyo min fadlihi deeqdiisa ilaahay hadduu na siiyo lanasadaqanna waanu sadaqadaysani oo waanu sadaqadaysani walanakuunanna waxaananu ka mid ahaan oonu ka mid noqon min asaalixiina dadka wanaagsan ayaanu ka mid noqon waxa munaafiqiintii ka mid ah kuwo ilaahay ballan iyo dhaar kula gelaya wallaahi ilaahay hadduu arsaaqadda noo waasiciyo sadaqaanu bixin waananu wanaagsanaan alla waxau yihi falamaa aataahum markii allaahu siiyey min fadlih deeqdiisii ilaahay markuu siiyey bakhiluu way ku bakhayleen bihi fadligii way ku gacan adaygeen watawallow waanay jeedsadeen walxaal hum iyagu mucriduuna kuwa jeedsanaya ay yihiin ilaahay fadligiisii markuu siiyey way ku gacan adaygeen oo may bixin waanay jeedsadeen allah waxau ihi faacqabahum ay faawrahahum lbukhlu nifaaqan mulaasiman liquluubihim laa yufaariquha ilaa yowmi yalqowna sida aysaru tafaasiir sharaxa hoose uu sheekh abubakar ku odhanayo macnuhu waxa weeyaan fa acqabahum wuxuu dhexalsiiyey bukhligaasi oo faacilka acqaba waxaad u celisaa masdarka bukhliga ee ficilka bakhiluhu laga fahmayo marka fa acqabahum ay fa acqabahum lbukhlu bakhayltinimadaas iyo gacan adaygaasi wuxuu dhexalsiiyey nifaaqan nifaaq ayuu dhexalsiiyey nifaaqaasoo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugnaaday nifaaqaasoo mustamiran daa'imaya ilaa yowmi yalqowna ilaa maalintay ilaahay kala kulmayaan tabaaraka wa tacaala bimaa akhlafu llaaha maxaa nifaaqaasi uu bukhligu uyacni u dhexalsiiyo nifaaqaasi u dhaxal ugu noqday waatan sababto bimaa akhlafu llaaha ay bisababi ikhlaafihim allaha maa wacaduuhu ilan maadu waa masderiyo ficilka akhlafuuna masderka ka keen marka bimaa akhlafu llaaha ay bisababi ikhlaafihim ullaaha yacnii burintii ilaahay ay ku buriyeenay kaga baxeen sababteeda weeyi maa wacaduuhu waxay ilaahay kula ballameen ay kaga baxeen ay buriyeen wa bimaa kaanuu wa bisababi kownihim iyo ahaanshahay ahaayeen sababteeday waxani ugu dhaceen yakdibuuna kuwa been sheegaya ay ahaayeen macnaha nifaaqan wuxuu ugu dhacay ballantay ilaahay kaga baxeen sababteeda iyo beentay sheegeen sababteedii allah waxau yihi alam yaclamuu oo miyaanay ogeyn anna allaaha in alle yaclamu wuu og yahay sirahum sirtooda ay qarsanayaan iyo wa najwaahum faqoodaba miyaanay ogeyn ilaahay inuu xogogaal u yahay waxa ay qarsanayaan ee ku qarsoon qalbigooda iyo waxa ay iyagu dhexdooda ku faqayaanay ku wada hadlayaan ee ceebaynta diinta iyo cadaawadda ehelkeeda ah ilaahay inuu ogyahay miyaanay ogeyn iyo wa anna allaaha in alle callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan ka u cilmiga badan alle inuu yahay miyaanay ogeyn allah waxau yihi aladiina kuwii weeyaan munaafiqiintu iyagaa weli la tilmaamayaa aladiina waa kuwii munaafiqiintu yalmizuuna dhaleecaynayey ee ceebaynayey almuawiciina kuwa wax sadaqadaysanaya waa sadaqada tadawuca waayo tadawucu waa bimacna tanaful marka waa kuwii sadaqada sunnada ah yacni ku tadawucaye bixinayay sunno ahaan aladiina kuwii weeyaan munaafiqiintu yalmizuuna ceebaynayey almuawiciina kuwii wax sadaqadaysanayay sadaqada sunnada ah oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah fi sadaqaati sadaqaadka ku ceebaynayey ku dhaleecaynayey waaladiina kuwiina dhaleecaynayey laa yajiduuna aan helayn ilaa juhdahum karaankooda iyo awooddooda mooye wax kale kuwaan heli karayna ee taagtooda bixinaya kuwaasina aanay ka nabadgelayna ceebaynaya oo fa yaskharuuna way ku jeesjeesayaan munaafiqiintu minhum mu'miniintan mutawiciinta ah yacni mu'miniintan sadaqaadka bixinaya ee nin walba taaggiisa iyo karaankiisa uu bixinaayo way ku jeesjeesayaan sakhira allaahu ilaahay baa ku jeesjeesay iyagana minhum iyaga sakhira allaahu ilaahay waa ku jeesjeesay minhum iyaga dee waa jazaa'an wifaaqan siday u jeesjeeseen ayaa lagu jeesjeesay walahum waxaynay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya alla waxa uu idhi istakfir nebi muxamedow u dembi dhaaf dalab lahum iyaga munaafiqiinta aw laa tastakfir ama ha u dembi dhaaf dalbin lahum iyaga in tastakfir lahum haddaad munaafiqiinta u dembi dhaaf dalabto sabciina maratan toddobaatan jeer haddaad u dembi dhaaf dalabto falan yakfir allah ilaahay u dembi dhaafi maayo lahum iyaga toddobaatan jeer haddaad u dembi dhaaf dalabto ilaahay u dembi dhaafi maayo daalika arrinkaas ay cadamu lmakfirati lahum dembi dhaaf la-aanta aan loo dembi dhaafayni haabitun mid sugan weeyi waayo biannahum bisababi annahum waayo iyagu kafaruu waa ka gaaloobeen billaahi alla iyo wa rasuulihi rasuulkiisa yacni waxaan loogu dembi dhaafayn dee alle iyo rasuulkiisa waa ka kufriyeen kaafirna looma dembi dhaafo haddaanu ka soo noqon kufriga iyo gaalnimada oo macnaha towbad la-aan lagaga dhaafi maayo weeye ilan towbadunbaa lagu dhaafi karaa wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alfaasiqiina ee faasiqiinta ah yacni kuwa faasiqiintaee ilaahay taacadiisa ka baxa ilaahay ma hanuuniyo allah waxa uu ihi farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuuli illaah farixa way farxeen almukhallafuuna kuwii la reebay ee macnaha jihaadkii tabuug inay u baxaan laga reebay waa kuwii walaakin kariha allahum bicaatahum fahabbatahum wa qiila qcuduu maca alqaacidiin waa kuwii bixidooda ilaahay nacay ee xagga rabbi laga qadaray inay ka hadhaan waayo bixidooda ayaanay yacni maslaxo iyo wanaag kuba jirin oo fitno mooyaane wanaag la bixi maayaan xataa hadday raacaan marka farixa waa farxeen almukhallafuuna kuwaa la reebay yacni qadaran xagga ilaahay qadar ahaan laga reebay cidimay odhan dee iska fadhiya oo lamay hadline macnaha waxaa loo jeedaa xukumka iyo qadaaga iyo qadarka alleh ayaa ku dareeray inay hadhaan oo sidaasaa loo qadaray farixa markaa waa farxeen almukhallafuuna kuwii la reebay ee jihaadkaa inay u baxaan ka hadhay waa ku farxeen bimaqcadihim fadhigoodii ay ka fadhiisteen jihaadka ee tabuug aanay u bixin ayaa ay ku farxeen khilaafa rasuuliillaah ay bacda rasuuliillaah rasuulka alla debadii inay iska fadhiisteen rasuulkii oo baxay debadii inay iyagii iska fadhiisteen madiina waa ku farxeen oo khilaafa maanta waa bimacnaa bacda oo ay bacda khuruuji rasuuliillaah rasuulka alla bixiduu baxay dabadeed inay madiine iska fadhiisteen waabay ku farxeen iyagu dembiguna marka ruuxu dee uu ka damqanayo iyo marka isagoo dembaabay uu ku faraxsan yahay waa kala foolxun yahay allah waxa uu ihi wakarihuu way naceen munaafiqiintu an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim xoolahooda inay ku jihaadaan waa naceen iyo wa anfusihim nafahooda fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa inay ugu jihaadaan oo wa qaaluu waxay yidhaahdeen munaafiqiintii laa tanfiruu ha bixina filxari kulaylkan daran ha bixina ay qaala bacduhum libacdin iyagii baa isla dardaarmaya oo waxaa barhkoodba barhkii kale ku yidhi laa tanfiruu filxari kulaylkan iyo bacadkan ha bixina waa khaswadii tabuug markii loo baxayey oo xilli kulul oo adag ahayd qul waxaad ku tidhaa nebi allow naaru jahannama jahannamo naarteeda ayaa ashaddu ka daran xaran xagga kulaylka low kaanuu hadday ahaadeen yafqahuuna kuwa wax fahmaya hadday inuun fikir iyo faham leeyihiin kulaylka ay maanta ka cabanayaan ee xagaaga ama cadeedda waxa ka kulayl badan ka jahannamo ku sugaya alla waxau ihi falyadxakuu ha qoslaan waa kuwan munaafiqiintu qaliilan in yar adduunka iyo ifka intay joogaan waxoogaa yar ha ku qoslaan intay raaxada adduunya iyo dhaldhalaalkeeda haystaan walyabkuu ha ooyaan kaiiran in fara badanna in fara badanna aakhiro ha ku ooyaan cadaabka iyo cuquubada halkaa u taallo darteed jazaan maxay u ooyayaan jazaan abaalmarin darteed bimaa kii lagu abaalmarinayo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada alla waxau ihi fain rajacaka allaahu rajaci laasim iyo mucaddo labadaba way noqotaa maanta waa mutacadi wataa mafcuulkii toos u gaadhay rajacaka allaahu dee rajaca rujuucan oo laasimina way jirtaa wuu noqday laakiin tani waa celin fain rajacaka allaahu ilaahay hadduu kugu celiyo nebi muxamedow oo intuu tabuu kaa soo celiyo uu kuu soo celiyo ilaa daa'ifatin ilaa koox oo minhum munaafiqiinta ka mid ah yacni haddii alla ku soo celiyo nebi allow oo uu kuu soo celiyo koox munaafiqiintii ka mid ahoo kuwii madiine ku hadhay ah macnaha waa haddaad intaad tabuu ka soo noqoto aada madiino ugu noqoto kuwii ku hadhay oo fasta'danuuka dabeed ay kaa fasax dalbaan lilkhuruuji bixid ay kula baxaan darteed ay idan kuu weydiistaan oy ku yidhaahdaan aanu duulaan ama dagaal kale kuula baxno oo aanu ku raacno faqul waxaad ku tidhaa nebi allow lan takhrujuu bixi maysaan maciya aniga la jirkayga abadan weligii weligiin ila bixi maysaan walan tuqaatiluu dagaalamina maysaan maciya aniga la jirkayga caduwaa cadow weligiin ila bixi maysaan cadowna macayga la dagaalami maysaan oo i raaci maysaan waayo innakum idinku radiitum waxaad raalli ka noqoteen bilqucuudi fadhigii ayaad raalli ka noqoteen awala mara markii ugu horraysay ee madiine laga baxayee tabuuk loo baxayey ayaa inaad iska fadhidaan raalli aad ku noqoteen weliba ku faraxsanaydeen dee mar haddaad markii hore taa raalli ka noqoteen dib dambaysana ha ii raacina oo faqcuduu iska fadhiya maca alkhaalifiina kuwa hadhay ee haweenka ah macooda iskala fadhiya macnaha dulligaa iyo danaa'adaas ayaa waxa weeyaan dee abaalkiinu u yahaye dumarka ku hadha kuwaas alla xukuntihiine alla waxau ihi walaa tusalli ha ku tukanin nebi allow calaa axadin qof korkii ha ku tukanin qofkaasoo minhu munaafiqiinta ka mid ah kaasoo maato dhintay abadan weligaa ha ku tukanin oo walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi xabaashiisa ha isdultaagin oo duco ama aas ama ziyaaro midna xabaashiisa ha isku dultaagin waayo innahum iyagu kafaruu waa ka gaaloobeen billaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa oo wamaatuu way dhinteen wahum faasiquuna iyagoo faasiqiina fisqi dhammaystiran oon kala dhinnayn waa kii gaalnimada eh ayaa ay ku baxeen oo ku dhinteen walaa tucjibka yay ku cajabgelini nebi allow amwaaluhum xoolahooda iyo wa awlaaduhum ubadkoogu toona yaanay ku yaabgelinin innamaa yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa uun an yucadibahum inuu ku cadaabo bihaa amwaashaa iyo xoolahaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda inuu ku cadaabo oo watashaqa ay baxdo anfusuhum nafahooduna wahum kaafiruuna iyagoo gaalo ah markaa waxba yay ku cajabgelin xoolahooda iyo hantidooda iyo ubadkoogu haadihi alaayaat weli waxay ka hadlayaan oo dhexda aynu ugu jiraa warkii iyo sifaatkii nimanka munaafiqiinta la yidhaahdo hadalkaa faraha badan leh iyo aayaadkaa tirada badan ee ilaahay ku tilmaamayo sifaatka munaafiqiintuna waxay daliil u yihiin dee khatarta iyo dhibaatada munaafiq u leeyahay waayo ninka gaalnimo caddaystee bannaankaa kaaga baxay warkiisu waa cadi laakiin ninka safkii islaamka ku dhex jira ee safka iyo doonta gudaha ka daloolinaya ee afka baarkiisana ka muslimkaa uurkana ka gaalka ah ayaa ka dhibaato iyo khatar badan sidaa darteed ayaa warkooda intaasoo aayadood iyo intaasoo suuradood ilaahay ugu sugay marka aayaadkan ugu horeeya ilaahay waxa uu ku tilmaamay almunaafiquuna wa axwaaluhum wa faraxuhum bitakhalufi can iljihaad nimanka munaafiqiinta ah iyo xaaladahooga iyo sifaadkooga iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inay jihaadkii ka hadheen ilaan qof baaba haddii uu khaldamo ka murugoodoo qoomamooda laakiin munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa iska dhaaf inay ka qoomamoodaane waa ku faraxsan yihiin inay jihaadkii ka hadheen oo nebiga sala allahu calayhi wasalam aanay raacin waxaa kaloo alla uu tilmaamay munaafiqiinta inay ka mid yihiin kuwo ilaahay wacad iyo ballan adag la galay oo yidhi allahayow haddaad xaaladdaanu ku jirra naga saarto haddaad xoolaha iyo arsaaqadda noo kordhiso wallaahi sadaqaanu la bixi waxaananu noqon kuwo wanaagsan wacadkaa iyo ballantaasi ilaahay la gale ha yeeshee ballantii may buuxin ee waa ka baxeen oo markii ilaahay fadligiisii uu furay ee arsaaqadii uu u ballaadhiyey way ku bakhayleen oo may bixin waanay jeesteen oo iimaankii iyo daacadii iyo cibaadaadkii waa ka jeesteen dabeed waxaa lagu ciqaabay oo bukhligaasi dhaxalsiiyey munaafaqnimo qalbigooda ku sugnaata ilaa qiyaamaha ay ka gaadhayaan oo alla ay la kulmayaan halkaa waxaa laga qaataa dee alsayi'atu tajuru ila sayi'a oo waxay culimmadu yidhaahdaan alsayi'aatu tatawaalad kamaa ana alxasanaati tatawaalad waxay xumaanaha iyo dunuubtu isku dhalaan oy u tarmaan oo midibata kale ugu jiidaa qofka sida wanaaguba u tarmee uu isku dhalo oo marka hore markay bakhaylnimo ku dhaceen bakhaylnimadii waxay dhexalsiisay dembi kaloo ka daran oo nifaaq ah ilaan bukhligani waa sifaadkii munaafiqiinta marka waxa uu dhexalsiiyey in waxa weeyi nifaaqnimo qalbigooda ay gasho ilaa qiyaamaha aan ka suulin marka waa dembi dembi dhalay lianna sayi'ata tajuru ila sayi'a xumaanta xumaan bay dhashaa sida wanaaguba wanaag u dhalo iminka ruuxu maalinta aada soonto qur-aan fara badan baad akhriyaysaa duco fara badan baad ducaysanaysaa waxaad dareemaysaa qalbigaagii qoyaya oo qoyaya oo wanaagiyo khayrkii aada farabadinayso maalinta dembi kaa dhacana waxaad arkaysaa ku kalena adoo fudaysadoo ku dhacay marka waxaa caadaha qof kastoo muumin uu dareemi karo in wanaaguna wanaag dhalo xumaantuna xumaan dhasho waxaana culimmadu yidhaahdaan min cuquubati sayi'ati alsayi'atu bacdaha kamaa ana min hawaabi alxasanati alxasanatu bacdaha cuquubada xumaantiiyo sayi'ada waxaa ka mid a dembiga ka dambeeyaad samayso hamoodin wanaag inuu dembibe dembi kuu dhiibo waa nooc min alcuquubaat waa cuquubo caajiloo lagu soo dadejiyey sida wanaagaba abaalmarintiisa ay uga mid tahay wanaagga ka dambeeya uu dhalo waa min hawaabi alxasana markaa nimankan markay ballantii ka baxeen ee bakhayleen ayay taasi dhexalsiisay nifaaqnimo qalbigooda ku sugnaata ilaa qiyaamaha waxaa nifaaqaasi ugu dhacay bimaa akhlafu llaha maa wacaduuhu wa bimaa kaanuu yakdibuun ballantay alla kaga baxeen iyo wacadfurkii ay sameeyeen iyo beenta ay sheegeen markaasaa waxaa loo soo jeediyey goodi iyo waciid adagoo alla uu yidhi miyaanay ogeyn ana allaha yaclamu sirahum wa najwaahum in ilaahay og yahay sirtooda iyo faqoodaba macnaha waxay qarsanayaan inay ku hadal weli iyo waxay iyagu hoos isugu leeyihiina ay ku wada faqayaan labadaba ilaahay inuu og yahay miyaanay garanayn markaa taa macnaheedu waxa weeye dee hadday garanayaan miyay alla ka cabsadaan oo iska ilaaliyaan oy muraaqabeeyaan dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay subxaanah in sifaadka munaafiqiinta ay ka mid tahay inaan mu'miniinta cidina aanay ka nabadgelayn sinaba inaan looga nabadgelayn oo dadkii wax bixinaayey ka wax badan bixiyana waxay odhanayaan bal eeg waa istuse ka wax yar bixiyana waxay odhanayaan kan wixiisan yar muxuu ilaahay ku falayaa midna ka nabadgeli maayo marka yacni qofka in siba looga nabadgeli waayo oo wax walba uu dhalleeceeyo waa sifada munaafiqiinta lagu yaqaano oo imaamu muslim saxiixiisa waxaa ku sugan xadiidka cabdillaahi bni mascuud inuu yidhi umirnaa bisadaqa fakunaa fakunnaa nuxaamilu calaa duhuurina fatasadaqa abu caqiilin binisfi saacin qala wajaءa insan bshayin akbara minhu faqala almunaafiquun in allaha laganiyu can sadaqati haؤulaa wma facala hada اlآakharu ila riyaءa fanazlat aladiina yalmizuuna almuawiciina aayaddani waxay kusoo degtay sida xadiidka imaamu muslim uu soo saaray uu tilmaamayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa saxaabada ku booriyey markii tabuuk loo baxayey in wax lala baxo oo sahaydii ciidanka iyo diyaargarayntii iyo dee waxaa loo baahday waxa weeyaan maal iyo xoolo waayo xoog iyo xoolaba waa loo baahan yahi rasuulku arrintaa markuu saxaabadii usoo jeediyey ayaa nin walba wuxuu helaya u keenay wuxuu yihi markaa ibnu mascuud nin ayaa wuxuu keenay galaan badhkii nisfu saac dee waa intuu heli karayay oo raashin ah nin kalena wuxuu keenay xoolo fara badan ayuu meeshii keenay waxa uu yidhi markaa waxay munaafiqiintii yidhaahdeen kii galaanka keenay galaanka badhkii waxay yidhaahdeen ina allaha lahaniyun can sadaqati haaulaa kuwan sadaqadooda ilaahay dan iyo muraad kamalo uma baahna waa ka maarmay yacni waxaan muxuu ku falayaa ilaahay waa wax yar eh ilaahayna tabaaraka wa tacaala wax yar iyo wax weyn midna ilaahay uma baahna laakiin inakaa nafteenna u baahan oo dee nafteenna wax u bixinayna kii waxa fara badan keenayna waxay yidhaahdeen kani waxaan umuu keenin istus mooyaane waa riyaa marka kii waxa yar keenayna kama nabadgelin kii waxa fara badan keenayna kamuu nabadgelin ilaahay markaa wuxuu ku tilmaamay kuwaas inay munaafiqiin yihiin oo waa aladiina yalmizuuna almuawiciina min almuminiina fi sadaqaat waladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum sakhira waa sifaadkii sifaatulafcaalkii muqayadka ahaa ee horana inoo soo martay oo wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin waxaa la yidhaha waa asifaat lmuqayada oo ilaahay waxa uu ku sameeyaa cidda ficilkan samaysa oo si madax bannaan oo mustaqila rabbi looguma sifeeye eh laakiin cidda samaysuu ku abaalmariyaa oo waxa ay sameeyeen wax ka daran uu ku sameeyaa jazaan wifaaqan iyadoo abaalmarin iyo cuquubo ay u tahay oo waa min baabi almujaazaati walmuqaabala marka markay mu'miniintii ku jeesjeeseen ilaahay baa iyagana ku jeesjeesay oo cuquubo iyo cadaab ku riday ilaahay waxa uu tilmaamay subxaanah oo uu yidhi nebi muxamedow ama u dembi dhaaf dalab munaafiqiinta ama ha u dembi dhaaf dalbin toddobaatan jeer ilaahay dembi dhaaf haddaad u weydiiso ilaahay u dembi dhaafi maayo waayo waa gaalo ilaahay iyo rasuulkiisaba ka go-ay oo faasiqiin ah halkan tiradan lagu sheegay sabciina maratan waxay culimmadu yidhaahdeen waa liltakhiiri waalmubaalaga laa litaxdiid waa xeeldheeraansho iyo farabadin uune xadayn tiro go-an lagu xadaynaya ma aha oo looma jeedo arrintu mafhuumo laha oo loogama jeedo toddobaatan jeer haddaad u dembi dhaaf dalabto loo dembi dhaafi maayo haddaad se ka badiso waa loo dhaafa macnuhu sidaa ma aha oo sabciinkani ma aha maqsuud lidaatihi tira ahaanta looma jeedo in la xadeeyo oo toddobaatankan un laguma qaydayo ee malyuun jeer haddaad u dembi dhaaf dalabto loo dembi dhaafi maayaa loo jeedaa marka cadadkan sabciina culimmadu waxay yidhaahdeen waa un mubaalaqo iyo farabadin ee tiro go-an in lagu xadeeyo looma jeedo ilan haddii tiro lagu xadaynayo waxaa la moodi lahaa in mafhuumulmukhaalafo uu leeyahay oo macnuhu yahay toddobaatan jeer loogu dembi dhaafi maayo haddaad se ka badiso waa loo dembi dhaafi muraadkuna sidaa ma aha ee waxaa la doonayaa in la yidhaahdo nimankan sinaba loogu dembi dhaafi maayo oo waxaa sii caddaynaysa aayaddii kale alla uu ku yidhi sawaaun calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum waa isugu mid haddaad u dembi dhaaf dalabto iyo haddaanad u dembi dhaaf dalbin waa isugu mid oo uma kala duwana ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib waxa uu tilmaamay farxadda ay kuwii jihaadka tabuug ka hadhay ay ku faraxsanaayeen hadhiday ka hadheen waxaanuu ilaahay halkan ku tilmaamayaa dee dadkii ka hadhay sida aayaadka kale ay tilmaami doonaan aqsaam kala duwan bay lahaayeen oo mu'miniinna waa lahaayeen munaafiqiinna waa lahaayeen dadkii ka hadhay laakiin kuwani waa munaafiqiintii ku farxaya inay ka hadheen waa kuwii nifaaqu uu qalbigooda ku jiray marka alla waxa uu yidhi kuwii la reebay waxay ku farxeen fadhigay ka fadhiisteenay ka hadheen inay tabuug u baxaan waxaanay karaahiyeysteen inay xoolahoodi iyo naftoodaba ilaahay dartii ugu jihaadaan weliba sidaa kumay dayna waxay isku waaniyeen kulaylka ha bixina waa kulayla guryihiinna iska jooga markaasaa ilaahay yidhi waxaad u sheegtaa in naarta jahanami ka kulayl badan tahay kulaylka cadeeday ka baqayaan dabeed alla waxa uu yidhi calaa sabiili tahdiid falyadxakuu qaliilan walyabkuu kaiiran jazaan bimaa kaanuu yagsibuun in yar ha qoslaan in badanna ha ooyaan abaalki waxay sameeyeen iyadoo lagu ciqaabayo lagu abaalmarinayo halkan jalaaluddiin asuyuuti waxa uu yidhi waa khabarun can xaalihim bisiiqati almri waxaa xaalkoodii lagaga warramay siiqo amar oo waxaa la leeyahay ha qoslaan in yar in badanna ha ooyaan waa amar waxaana loo jeedaa xaalkooda in laga warramo waa khabari oo macnaha waxaa looga jeedaa adduunyadana in yar bay ku qosli ilaan waa maalmo tirsane aakhirana in fara badan bay ku ooyi ilaan waa abadi xayaatada aakhiro oo dhammaan mayse marka waa amar bimacna alkhabar ah waxaana la tilmaamayaa dee inta yaray ifka joogaan inay iska qosqoslayaan laakiin aakhiro oohin iyo murugo badani ay kaga horayso dabeed ilaahay waxau yidhi haddii nebi muxamedow madiine ilaahay kugu celiyo oo aada u tagto kooxdii kaa hadhay oo ay ku yidhaahdaan nebi muxamedow duulaanada dambeed u bixi doonta aanu kaala qayb qaadanno waxaad ku tidhaahdaa weligiin ila bixi maysaan weligiinna ila dagaalgeli maysaan waayo markii horead raalli ka noqoteen inaad fadhiisataan oo dumarka aada ku hadhaan sidiina u fadhiyo dumarka ula jooga dumar la joog baa tihiine maca alkhaalifiina jalaaliinku waxa uu leeyahay alkhaalifiin waa jamcu khaalifatin ay nisaa allatii takhlufna fi lbuyuut khawaalif waa jamcu khaalifatin oo waa haweenka guryaha lagaga tagae ku hadhaya markaa dullinimada nimankaa usoo hoyde waxaa la yidhi haweenka yacni guryahoodii iyo hoygoodii ku hadhay kuwaa la jooga kuwaasaa la xukuntihiine macnaha ragga rag ku xisaabsan ma tihidinoo dee raganimo wixii lagu yaqaane waa ka baxdeene guryaha dumarka la jooga marka waa ceebayn iyo canaan lagu canaananayo foolxumada ay faleen iyo dhaqan xumadooda dabadeed aayaadkan kale ilaahay nebiga wuxuu ku amray inaanu munaafaq dambe ku tukan aayaddani waxay kusoo degtay sida saxiixaanka ku sugan xadiidka cabdillaahi bnu cumar warinayo waxa uu yihi lamaa tuwafiya cabdullaahi bnu ubay bnu saluul jaa ibnuhu cabdullaahi bnu cabdillaahi ilaa rasuuli illaah fasa'alahu an yucطiyahu qamiisahu an yukafina fiihi abaah faacطaah uma sa'alahu an yusalliya calayhi faqaama rasuulu اllah wuxuu yihi ibnu cumar markii munaafiqii weynaa ee madaxa munaafiqiinta waa cabdillaahi bnu ubay bnu saluul eh markii la oofsadee uu dhintay ayaa wuxuu dhalay saxaabi wanaagsan oo fadli badan oo cabdilaahi la odhan jiray buu dhalay ibnu ubay ibnu saluul waayo dee yukhriju alxaya min almayit ilaahay baa kaafirka iyo munaafiqa xikmadiisa muwaxid iyo mu'min ka soo saaraya marka ninkii nebigiiyo asxaabtiisaba dhibay ee cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul waxa uu dhalay saxaabi qiimo badan wuxuu ahaa ninkii markii tabuug laga soo noqday intuu seeftiisa isla hortaagay albaabkii madiine yidhi wallaahi inaanad gelayn ilaa aad qirto inaad adigu dulli tahay nebi maxamedna uu casiis yahay ilaa nebi maxamed kuusoo fasaxana walle halkaa inaanad ka dhaqaaqayn ilaan waa kii hore uu yidhi layukhrijana alacazu minha aladal dabeed nebi maxamed baa la soo hadloo yidhi iska soo daayo iska soo fasax hadda waa aabbihii laakiin dee alwalaau walbaraa diin markay taagan tahay aabba iyo inanba wuu hadhaya oo diintaa ka sarraysa marka ninka qiimaha loo inakiisii ah ayaa rasuulka u yimid markii uu dhintay cabdillahi ibnu ubay ibnu saluul marka waxa uu weydiiyey inuu qamiiskiisa siiyuu ku kafmo si uu kafan uga dhigo rasuulku waa siiyey sala allahu calayhi wasalam dabeed waxa uu su-aalay inankiisii rasuulka inuu aabbihii ku tukado cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul dabeed rasuulkii waa soo kacay liyusalliya calayhi si uu ugu tukado fa qaama cumar cumar baa soo kacay fa akhada bithawbi rasuuli illaah rasuulka intuu marada soo qabtay ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah atusallii calayh ma munaafiqan aad ku tukanaysaa waqad nahaaka allahu an tusalliya calayh iyadoo ilaahay kuu diiday inaad ku tukato faqaala rasuulu llah rasuulkii alle wuxuu ku yidhi innamaa khayaranii allah ilaahay wuu ii dooransiiyey imuu odhan ha ku tukane waa ii dooransiiyeoo waxa uu yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum waxa uu yidhi ilaahay waa ii dooransiiyeoo faqaala waxa uu yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum wuxuu rasuulku cumar ku yidhi cumarow ilaahay weli iima diidin laakiin waa ii dooransiiyeoo waxa uu yidhi haddaad doontana u dembi dhaaf dalab haddaad doontana ha u dembi dhaaf dalbin toddobaatan jeer haddaad dembi dhaaf ii weydiiso u dembi dhaafi maayo marka macnaha waxa u yihi waa khiyaar oo istakfir aw laa tastakfir weli lama goynoo lama jasmin oo la odhan ha u dembi dhaafin yacni ha u dembi dhaaf dalbin layma odhan dee salaada janaasaduna waa istikfaar iyo duco iyo shafaaco qaala waxa u yihi markaa cumar isagoo nebiga la hadlaya innahu munaafiq rasuulkii allow ninkani waa munaafiq fasallaa calayhi rasuulu llah rasuulku waa ku tukaday cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul wa anzala allahu caza wajalla ilaahay markaa waxa uu soo dejiyey walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrih inahum kafaruu billahi warasuulih wamaatuu wahum faasiquun aayaddani markaa waxay ka mid tahay muwaafaqaatu cumarin lilwaxyi waxyaabihii cumar ibnu khadaab waxyiga ku waafaqay ayay aayaddani ka mid tahay waayo iyadoonay soo degin walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan ayuu nebiga faraqa intuu soo qabtay uu yidhi ma munaafiqa baad ku tukanaysaa ka joog rasuulkana wuu yidhi weli layima diidin oo ikhtiyaar baan u leeyahay mar alla markuu ku tukaday nebigu sala allahu calayhi wasalam ayay aayaddani soo degtay dib dambaysana munaafiq dambe uguma tukan nebigu sala allahu calayhi wasalam cumar ibnu khadaab markaa wuxuu ahaa mulham muxadad muwafaq ah oo waxyaabaha qaarkood yacni ilaahay baa ku ilhaamin jira oo waafajin jiray intaanu waxyiguba samada ka soo degin ayuu waafaqi jira oo wuxuu ku hadlay cumar ayuunbaa qur-aankuna kusoo degi jira meelo badan oo waxaa la yidhahdaa muwaafaqaatu cumar waataynu horena usoo tilmaano waa meeluhuu cumar ka waafaqay waxyiga tanaa ka mid ah oo hadalkii uu lahaa waa munaafiqe ha ku tukanin walaa tusalli calaa axadin baa kusoo degtay markuu hadalkan lahaana dee mabay soo degin waa muwaafaqaatu cumar marka intaa wixii ka dambeysay nebigu munaafiq dambe qabrigiisana ma tegin kumana tukan halkaasuu ku joojiyey dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu amro uu ku yidhi nimankan xoolahoodi iyo ubadkoogu waxba yay ku cajabgelin waayo alla waxa uu doonayaa inuu ku cadaabo adduunyada oo rafaadka iyo tacabka ay adduunyada ku keenayaan ayaa cadaab adduunyo ah ama warwarka iyo hamiga ay qabaan ayaa cadaab adduunyo ah oo marna waxay ku warwarayaan siday u heli lahaayeen marna siday u ilaalin lahaayeen naftooduna sidaasay ku baxasaa iyagoo gaalo ah alla waxa uu yihi wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid a man midbaa ka mid a caahad allah ilaahay kula ballamay lain aataanaa walle hadduu alla na siiyo min fadlihi deeqdiisa hadduuna siiyo lanasadaqanna walle inaanu sadaqadaysan oonu sadaqadaysan walanakuunanna waxaananu ka mid noqon doonnaa min alsaalixiina kuwa wanaagsan ayaanu ka mid ahaan doonnaa falamaa aataahum markii alla uu siiyey kuwaa min fadlihi dheeraadkiisii fadligiisii ilaahay markuu siiyey bakhiluu way ku bakhayleen bihi fadligii alla uu siiyey oo may bixine waxa weeyaan way ku gacan adkaadeen watawallow waanay jeesteen walxaal hum iyagu mucriduuna ay sii jeedaan oo ay xaqa ka jeedsanayaan faacqabahum ay fa acqabahum lbukhlu bakhayltinimadaa iyo gacan adaygaasi wuxuu dhexal siiyey nifaaqan nifaaq ayuu dhexal siiyey nifaaqaasoo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugnaaday nifaaqaasoo mustamiran daa'imayoo joogto ah ilaa yowmi yalqownah ilaa maalintay alla kala kulmayaan nifaaq qalbigooda ku sugan ilaa intay ilaahay kala kulmayaan ayaa lagu ciqaaboo la dhexal siiyey oo maxay taasi ugu dhacday bimaa akhlafu llah ay bisababi ikhlaafihim ullaha yacnii burintii ilaahay ay ku buriyeen ay kaga baxeen darteed maa wacaduuhu waxay alla kula ballameen ilaahay wixii ay kula ballameen burinta ay ku buriyeen ay kaga baxeen sababteeda ayaa nifaaqaasi ugu sugmay iyo wa bimaa kaanuu wa bisababi kownihim iyo ahaanshahay ahaayeen sababteeda yakdibuuna kuwa been sheega macnaha beentay sheegayeen iyo ballanburinta sababteeda ayaa nifaaqaasi hantiyo hoy ugu noqday alla waxa uu ihi alam yaclamuu oo miyaanay ogeyn anna allaaha in alleh yaclamu wuu ogyahay sirahum sirtooda ay qarsanayaan iyo wa najwaahum faqooda ay dhexdooda ku wada faqayaan ee cadaawadda nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa iyo ceebaynta ay dhaleecaynayaan diinta faqidda ay ku wada faqayaan iyo waxa qalbigooda ku qarsoonba intaba alla inuu ogyahay miyaanay garanayn iyo wa ana allaha in alleh callaamu lguyuubi waxa maqan oo dhan wuu cilmi badan yahay alla waxa uu ihi aladiina waa kuwii munaafiqiintu yalmizuuna ceebaynaya ee caayayey almutawiciina kuwa wax sadaqadaysanaya sadaqaadka sunnada ah oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a fi sadaqaati sadaqaadkay bixinayaan waa kuwa ku ceebaynaya ee ku dhalleecaynaya waaladiina kuwiina way dhalleecaynayaan laa yajiduuna aan helayn ilaa juhdahum karaankooda mooyaane kuwa itaalkooda mooye wax kale aan kari karayn ee intay tahlaan ee ay karaan uun bixinayana way dhalleecaynayaan oo cidina kama nabadgelayso nin wax yar bixiyey iyo nin wax badan bixiye toona oo fa yaskharuuna dabeed way ku jeesjeesayaan minhum mu'miniintaa wax bixinaya sakhira allaahu iyagana ilaahay baa ku jeesjeesay minhum iyaga oo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya istakfir u dembi dhaaf dalab nebi muxamedow lahum munaafiqiinta ah aw laa tastakfir ama ha u dembi dhaaf dalbi lahum iyaga in tastakfir haddaad u dembi dhaaf dalabto lahum iyaga sabciina maratan toddobaatan jeer waxaa looga jeedaa uun taktiir iyo mubaalaqo eh intaad doonta haddaad u dembi dhaaf dalabto malaayiin jeerna ha noqotee falan yakfir allaahu ilaahay u dhaafi maayo lahum iyaga daalik ay cadamu lmakfirati lahum dembi dhaaf la-aanta aan loo dembi dhaafayni haabitun mid sugan weeyi biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu inay gaaloobeen sababteeday u sugan tahay billaahi alla ay ka gaaloobeen iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alfaasiqiina ee faasiqiinta ah ilaahay ma hanuuniyo farixa way ku farxeen almukhallafuuna kuwii la reebay waa jihaadka tabuug kuwii isaga hadhay bimaqcadihim fadhigoodii ay ka fadhiisteen bixitaanka ayaa ay ku farxeen khilaafa rasuulillaahi ay bacda rasuulillaah rasuulka alle intuu baxay dabadii fadhigay iyagu iska fadhiisteen ayaa ay ku farxeen oo wakarihuu waxay naceen an yujaahiduu inay ku jihaadaan biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim nafahoodaba fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ay ugu jihaadaan oo wa qaaluu weliba waxay yidhaahdeen aayarun kamay fadhiisana waxay ku darsadeen dadkana inay u diidaan oo ay ka shakisiiyaan oo tashuush iyo dacaayad ay ku furaan oo wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixina oo jihaad iyo tabuugtoona ha u bixina fil xarri kulaylkan iyo bacadkan ha bixina qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow naaru jahannama jahannama naarteedu ashaddu iyadaa daran xarran xagga kulaylka low kaanuu haddii ay ahaadeen yafqahuuna kuwa wax fahmaya in uun hadday wax garanayaan kulka iyo kulaylka naarta jahannama ayaa bacadka ka daran ee falyadxakuu ha qoslaan qaliilan in yar waa intay ifka joogaane walyabkuu hana ooyaan kaiiran in fara badan waa aakhire eh jazaa'an abaalmarin lagu abaalmarinayo darteedna ha u ooyaan bimaakii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa shaqaysta macnaha xaalku waxa uu yahay waxa weeyaan waa khabarun can xaalihim bisiiqati alamri eh xaalkoodiibaa siiqa amar lagaga warramayaaye macnuhu waxa weeyi adduunyada in yar bay ku qosli aakhirayse in fara badan ku ooyi doonaan alla waxau idhi fain rajacaka allaah nebi muxamedow ilaahay hadduu kugu celiyo madiina oo tabuug aad ka soo noqoto alla ku celiyo ilaa daa'ifatin kooxna ilaahay kugu celiyo oo minhum munaafiqiintii ka mid a oo kuwii madiine ku hadhay ah ood halkaa ugu tagto oo fasta'danuuka dabeed ay kaa idan dalbaan lilkhuruuji bixitaan dartii ay kaaga fasax dalbaan oo ay ku yidhaahdaan duulaanka dambeed qaadayso aanu kula baxno faqul waxaad ku tidhaahdaa lan takhrujuu bixi maysaan maciya aniga la jirkayga abadan weligiin aniga ila bixi maysaan oo walan tuqaatiluu dagaalami maysaan maciya aniga la jirkayga caduwaa cadow la dagaalami maysaan waxaad ku tidhaahdaa dib dambaysa aniga colna ii raaci maysaan duulaanna iila bixi maysaan waayo innakum idinku radiitum waxaa raalli ka noqoteen bilqucuudi fadhigii aad tabuu ka fadhiisateen baad raalli ka noqoteen awala mara markii hore markii ugu horraysay ayaad raalli ka noqoteen jihaadkii tabuug inaad ka fadhiisataan ee faqcuduu haddaba iska fadhiya maca alkhaalifiina kuwa hadhay ee dumarka ah kuwaa ku hadhoo la fadhiya oo alkhaalif waxaynu nidhi waa annisaa allaatii takhlufna fi lbuyuud waa haweenka guryaha ku hadhaya marka waxaad ku tidhaahdaa faqcuduu la fadhiya maca alkhaalifiina haweenka hadhay haweenkaa guryaha joogee gurijoogta la yidhaahdo iyaga ku hadha waxa weeyaan rag niman raaci kara ma tihidinoo sifadaa ma lihidine marka waa ceebayn iyo dhalleecayn dee halkii ugu dambaysay nin la yidhi dumarka la jooga iyagaad la xukuntaaye alla waxau ihi walaa tusalli ha ku tukani nebi muxamedow calaa axadin qof ha ku tukanin korkii kaasoo minhum munaafiqiinta ka mida ruux ka mida ha ku tukan kaasoo maata dhintay abadan weligaa ha ku tukanin munaafiq dambe oo walaa taqum ha istaagin calaa qabrih xabaashiisana ha isdultaagin oo duca ha ugu tegin oo booqasho ha ugu tegin oo aaskiisa ha ka qaybgelin sina ha isku dultaagin waayo innahum iyagu kafaruu waa ka gaaloobeen billaahi alleh iyo wa rasuulihi rasuulkiisa oo wamaatuu way dhinteen wahum faasiquuna iyagoo faasiqiin ah walaa tucjibkayay ku yaabgelin nebi allow amwaaluhum xoolahooda iyo wa awlaadum ubadkooguba waayo innamaa yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa uun an yucadibahum inuu ku cadaabo bihaa amwaashan iyo awlaadan inuu ku cadaabo ayuu doonayaa fi dunyaa adduunyada oo waa rafaadka iyo tacabka iyo hamiga iyo warwarkay u marayaan aakhirana dee cadaab baa ku sugaya ilaahay waxa uu doonayaa un ifkana inuu ku cadaabo oo watashaqa ay baxdo anfusuhum nafahooduna ay baxdo ay dhintaan walxaal hum iyagu kaafiruuna ay gaala yihiin oy sidaa ku baxaan alla waxa uu yihi waidaa unzilat marka la soo dejiyo suuratun suurad an aaminuu bian aaminuu rumeeye lagu soo dejiyo anta masderiye marka laga dhigo xarafka jaarna loo soo qadara an aaminuu bian aaminuu rumeeye suurad marka lagu soo dejiyo haddii anta tafsiiriye laga dhigana waa bimacnaa ey e waidaa unsilad marka la soo dejiyo suuratun suurad an aaminuu ey aaminuu yacni lagu soo dejiyo rumeeye billaahi alleh oo wajaahiduu jihaada maca rasuulih rasuulkiisa la jihaad gala marka suurad amraysaa iimaankiiyo jihaadka ay soo degto istaadanaka waxaa fasax ku weydiisanaya nebi moxamedow ulutawuli kuwa hodantinimada iyo xoolaha u saaxiibka ah oo minhum munaafiqiinta ka mid ah markaaba kuwa xoolaha iyo hantida haysta ee munaafiqiinta ah ayaa ku odhan doona ma haleelayneenna fasax annaku ma bixi karayne wa qaaluu waxaanay ku odhanayaan darnaa nebi moxamedow nadaah nakun aanu ahaana e maca alqaacidiina kuwa fadhiya la jirkooda aanu ahaano oo kuwa jihaadka ka fadhiistay ee haweenka iyo caruurta iyo dadka buka iyo dadka waxa weeyaan dee curyaanka ah iyo dadkii loo cudurdaaray ee asxaabulacdaar dadkaa loo cudurdaaree ka fadhiistay jihaadka aanu iskala fadhinayna daabay kaa dalbanayaan raduu waxay raalli ka noqdeen baa alla uu yidhi bi an yakuunuu inay ahaadaan munaafiqiintu maca alkhawaalifi haweenkaa guryaha ku hadhay inay la joogaan ayay raalli ka noqdeen haadaa daliilun calaa danaa'atihim wa khisatihim waxay taasi daliilye astaan u tahay liidashada iyo xaqiraanta iyo dullinimadooda nin dhan oo raalli ka noqday haween la joog inuu noqdo ragga aan u raacin waa yacni dullinimo halkii ugu dambaysay raduu waxay raalli ka noqdeen waase munaafiqiinoo dee dareen iyo damiirma leh raduu waxay raalli ka noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenkaa guryaha ku hadhay een iyagu jihaad u baxayn iyaga inay la joogaan bay raalli ka noqdeen waطbica waana la daboolay calaa quluubihim qalbiyadoodana waa la daboolay oo fahum iyagu laa yafqahuuna fahmi maayaan oo xataa adduunyadooda wixii dan u ah iyo damiirkooda iyo sharafkooda ayaanay garanay oo qalbigaa laga daboolay alla waxa uu yihi laakiin irasuulu ha yeeshee rasuulku iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu rasuulka la jirkiisa jaahaduu way jihaadeen iyagu biamwaalihim xoolahooda ayay ku jihaadeen iyo wa anfusihim nafahoodaba wa ulaa'ika kuwaasi mujaahidiinta ihi lahum waxay leeyihiin alkhayraatu wanaagyo iyo khayraad fara badan ayaa ay leeyihiin oo alkhayraat macna alkhayrkii oo jamaca laga dhigo ama alkhayraatu bay leeyihiinoo fiihinna khayraatun xisaan oo xuuralcaynta ayaa khayraad la yidhaahdaa oo dumar wan wanaagsan oo qurxoonba ay leeyihiin wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyi acadda allaah ilaahay waxa uu diyaargareeyey lahum iyaga jannaatin jannooyin tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru ay maau lanhaar webiyada biyahoogii ay hoos qulqulayaan khaalidiina xaala yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinka dhexdooda daalika arrinkaa la soo sheegay ee jannooyinkaas iyo nicmadaa iyo barwaaqadaa ballaadhanihi alfawsu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd wa jaa'a waxaa yimid almucadiruuna ay almuctadiruun raggii cudur daaranayey ee loo cudurdaaray ayaa yimid oo waa almuctadiruuna bimacna almacduuruun ayuu jalaaluddiin asuyuud u odhanaya waa kuwa cudurdaaranaya loona cudurdaaraya cudurdaarka xaqa u lahaa weeyi wa jaa-a waxa yimid almucadiruuna ay ilmuctadiruuna almacduuruun kuwii cudurdaaranayay loona cudurdaaray asxaabulacdaarka ahaa ayaa yimid kuwaasoo min alacraabi reer baadiyihii madiina ku hareeraysnaa ka mid ah liyu'dana si loogu oggolaado lahum iyaga maadaama aanay jihaadkii u bixi karayn si fasax loo siiyey nebiga ugu yimaadeen sala allahu calayhi wasalam waqacada way fadhiisteen alladiina kuwiina way fadhiisteen kadabuu llaha ilaahay beenta u sheegay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa kuwii alle iyo rasuulkiisa u been sheegay maxay ku been sheegeen dee fi ddicaa'ihim aliimaan sheegashada ay iimaanka afka baarkiisa ka sheegteen iyo cudurdaarada beenta ay cudurdaarteen kuwii alle iyo rasuulkiisaba u been sheegay iyagu way iska fadhiisteen oo maxay ka fadhiisteen ay canilictidaari inay iyagu cudurdaar soo doontaan waa ka fadhiisteen sa yusiibu waxaa haleeli doonaa aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mid a cadaabun cadaab baa haleeli doonaa cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya alla waxau ihi laysa cala aducafaa'i waa dadkii loo cudurdaaray laysa ma ahaanin cala aducafaa kuwii taagta daraa korkooda ma ahaanin markaa dee dumarkii caruurtii waayeelkii wixii taagdarrahaysoo dhan baa ducafada soo gelaya laysa ma ahaanin cala aducafaa kuwii taagta daraa korkooda ma ahaanin walaa cala almardaa kuwii bukayna korkooda ma ahaanin walaa cala aladiina kuwiina korkooda ma ahaanin laa yajiduuna aan helayn maa yunfiquuna waxay jihaadka ku bixiyaan oy sahaydaan oy ku baxaan kuwii aan waxba haysanna korkooda ma ahaanin xarajun wax dembiya intaa la soo sheegay oo dhan dembi kama saara ay fii tarkihim liljihaad inay jihaadkii ka hadhaan oo ka tagaan dembi kama saara waayo waa loo cuduro waa loo cudurdaaray waase goorma idaa nasaxuu markay u nasteexeeyaan lilaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa waa markay alle iyo rasuulkiisa adeecaan ee macnaha tawxiidka allena ay ku toosnaadaan sunnaha nebigana sala allahu calayhi wasalam ay ku sugnaadaan wax afxumo iyo dacaayad iyo war beenana dadka muslimiinta aanay ka sheegin ilaan munaafiqiintii jihaadka ka hadhay intaa war beena iyo dacaayad iyo ku tihi kuteen bay la daba socdaan mu'miniintii kanaa dhacay iyo keer baa dhacday marka idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih waa ruuxa cudurdaar leh wax afxumo iyo adinxumona aan la iman dee dembi ma saara alla waxau ihi maa cala almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah korkooda ma ahaanin min sabiilin waddo lagu ciqaabo ama lagu eedeeyaa korkooda ma saara oo macnaha waxaa la diidayaa qofkii isagoo cudurdaar leh dee haddana hadduu muslimiintii iyo mujaahidiintii wax ka sheeg sheego dee dembi baa saaran oo dembi la-aan ma aha laakiin qofka cudurdaar leh afkiisana xumaane aanay ka soo bixinee laga nabadgalo dee xaraj ma saara wallaahu allana hafuurun kii dembi dhaafis badan weeye raxiimuna naxariis badan walaa cala aladiina kuwii korkoodana dembi ma saara xarajunta usoo qadar walaa cala aladiina xarajun kuwii korkoodana dembi ma saara kuwaasoo idaa maa ata-uuka markay kuu yimaadaan litaxmilahum si aada u qaado oo macnaha gaadiid ay ku jihaad galaan aada u siiso markay kuugu yimaadaan qulta aad ku odhanaysay laa ajidu anigu idiin heli maayo maa axmilukum waxaan idinku qaado calayhi maaga wax gaadiida idiinma hayo tawallow markaa jeedsanayey markaa iminka sidaynu ciraabta marnay marka idaada jawaabkeeda qulta la yidhaahdo tawallow jumlo istinaafiye oo la bilaabanayo ayay noqonaysaa oo waxay culimmadu yidhaahdeen markaa jumlada istinaafiyadii waa jawaabu su-aalin muqadar su-aal meesha ku qadaran jawaabkeed oo kala weeyi oo ka-annamaa in la yidhi markay kuu yimaadeen iyagoo gaadiidkaa doonaya ee tidhi waxba idiinma hayo famaadaa saara sha'nuhum oo arrinkoodu siduu noqdiyo xaalkoodu jawaabkii waxay noqotay tawallow markaa waa jeesteen walxaal acyunuhum indhahoodu tafiidu ay shubmayso min addamci ilmo darteed ay la qulqulayso la shubmayso oo ilma ay ka dareerayso oo maxay la ilmaynayaan ama la ooyayaan xasanan liajli xasanin waxa weeyaan murugo iyo qoomamo darteed ay ka murugoonayaan anlaa yajiduu min an laa yajiduu inaanay helin maa yunfiquuna waxay jihaadkii ku bixiyaan oo iyagiina ay ku baxaan markaa taasi waa icraab waxaa kaloo bannaan in jawaabka idaada la rido tawallowda qultadana jumladaa laga dhigo macduuf bilaa caaifa oo way dhacdaa asluubka luqada carabeed ee qur-aanku ku soo degay macduufka caaifka in laga xadfo loo soo qadaro markaa jumlo macduufo bilaa caaifa jawaabkiina tawallowda u dhaco oo la yidhaahdo walaa cala aladiina kuwii korkoodana dembi ma ahaanin idaa maa atowka markay kuu yimaadaan litaxmilahum si aad u qaadood gaadiid u siiso oo qulta wa qulta dabeed aad kuna tidhaahda laa ajidu idiin heli maayo maa axmilukum calayhi waxaan idinku qaado kuwa caynkaasana korkooda dembi ma saara eed sidaa ku tidhaahdo tawallow markaa jeedsanayey oo jawaabku halkaa dhaco waayo idaada jawaab bay u baahantahy oo markaa tiraa idaa maa atowka markay kuu yimaadaan litaxmilahum si aad u qaado oo waqulta aad ku tidhaahda laa ajidu ma helayo maa axmilukum calayhi waxaan idinku qaada hee tawallow dee jeedsanaya waa jawaabkii oo wa acyunuhum walxaalna jeedsanaya acyunuhum indhahoodu tafiidu min addamci ilma ay ka qubanayso ay ka shubmayso xasanan liajli xasanin murugo darteed ay ka murugoonayaan an laa yajiduu inaanay helin maa yunfiquuna waxay bixiyaanba inaanay helin darteed ay ka qomomoonayaan aayaddan sababu nusuulkeeda cabdillaahi bnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi lamaa amara nabiyu sala allahu calayhi wasalam annaasa bilkhuruuji ilaa tabuuk dadka markuu nebigu faray tabuuk in loo baxo lana diyaargaroobo ayaa jaa-athu cisaabatu min asxaabih koox asxaabtii nebiga ka mid ah rasuulka u yimid wa fiihim cabdullaahi bnu muqafal almusani waxaa hormood u ahaayo la socday cabdullaahi bnu muqafal almusani fa qaaluu yaa rasuula allahi ixmilna waxay yidhahdeen rasuulkii allow naqaad macnaha gaadiid aanu ku baxnana sii weeyi fa qaala lahum wallaahi laa ajidu maa axmilukum calayh markaasuu yihi wallaahi idiinma heli karo waxaan idinku qaado fatawallow walahum bukaa way jeesteen markaa nimankii iyagoo ooyaya oo ka murugoonaya inay nebi maxamed ka hadhaan sala allahu calayhi wasalam jihaadkaana aanay u bixin dee waa kaafiyo kala dheeri nin u ooyaya siduu u heli lahaa wuxuu ku baxo iyo nin kuba faraxsan inuu ka baxay uu ka hadhay oo farixa almukhalafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuuliillah dee waa farqiga iimaanka iyo nifaaqa udhexeeya wuxuu yihi markaa ibnu cabbaas ilaahay markuu arkay nimankaa dadaalkooda iyo siday ugu qoomamoonayaan jihaadka ayaa cudurdaarkoodii kitaabka ilaahay ku caddeeyey walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayh tawallow aacyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun oo wuxuu tilmaamayaa dee marka horeba waxay ku jireen kuwa hore loo cudurdaaray ee laysa cala aducafaai walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna day ku jireen laakiin iyaga gaar ahaan aayaddani waxay ugu soo degtay sharafka iyo fadliga ay dadka kala dheeraayeen oo murugada iyo qoomamada iyo ficilka ay muujiyeen darteed ayaa gaar loogu xusay haadihi aayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay jihaad rasuuli sala allahu calayhi wasalam wlmuminiin wa jazauhum jihaadkii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo muminiinta jihaadkoodii iyo abaalmarintooda wanaagsan ee ilaahay aakhiro ugu diyaargareeyey ayaa rabbi halkan ku tilmaamay waxaa kaloo alla u xusay kadibu lmuctadiriina min almunaafiqiin wa xalifuhum lkaadib beenta munaafiqiintii cudurdaaranayey iyo waxa weeyaan dhaartooda beenta ah oo mar walba waxay ku dhaaranayeen waxaan jirin nimanka markaa rasuulka u cudurdaaranayey culimmadu waxay dhaheen saddex qaybood bay ahaayeen mu'miniin cudurdaar leh iyo mu'miniin aan cudurdaar lahayn iyo munaafiqiin iyagu dee bilaa cudurdaar ku hadhay saddexaasay u qaybsanaayeen marka munaafiqiinta aan cudurdaarka lahayni waa kuwa waciidka iyo goodiga adagi ku soo arooray mu'miniinta cudurdaarka lihi waa kuwa aan xarajka iyo dembiga laga kor qaaday mu'miniinta waxa weeyaan iyagu cudurdaar la-aan ku hadhayna waa kuwa markii dambe ilaahay ka toobad aqbale lagu canaantay iyagoo mu'miniina waayo waxaa jira rag mu'miniina oo ka hadhay hase ahaatee cudurdaar aan haysan marka iyaguna dee dembi bay galeen waase laga toobad aqbalay markaa saddexdaasay u qaybsanaayeen dadka ka hadhay jihaadka ee cudurdaaranayey waxaa kaloo ku sugan aayaadkan rafcu lxaraji can asxaabi alacdaa in xarajka iyo dembiga laga kor qaaday dadka loo cuduray ee cudurdaarka leh sida dadka waayeelka ah maatada iyo caruurta haweenka dadka buka dadka waxa weeyaan xubnahooda ama aanay dhammayska tirnayn ama dee waxa weeyaan curyaankaa ama laangadhaha ama indhoolaha ah yani dadkii aan laxaadiya awood ay ku socdaan aan lahayn waa loo cudurdaaro laysa cala alacmaa xarajun walaa cala almariid oo aayaad horaynu horaynu usoo tilmaanay in indhoolaha iyo qofka waxa weeyaan dee curyaanka ah iyo qofkii bukay xarajka iyo dembiga in laga kor qaaday oo rafculxaraj ilaahay subxaanahu wa tacaala ka kor qaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay markuu sheegaya ragga cudurdaarka uga hadhay tabuuk siday niyadu cajiibka u tahay ina bilmadiinati la rijaalan maa sirtum sayran walaa qaطactum waadiyan ilaa sharakuukum fi ljri xabasahum اlcudur nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam madiino waxa ku sugnaa yacni waa markay tabuuq u baxeen buu yihi waxaa madiino jooga rag aydaan meel marin togna aydaan ka gudbin masaafo iyo socod aydaan soconin ilaa haddaad socoteen ajarkiiyo abaalka idinla wadaagay xabasahum ulcudur nebigu wuxuu yihi raggaas cudurdaar baa idinka reebay laakiin niyadoodu way idinla socotaa oo jidhkoodii unbaa hadhaye laakiin niyadoodu waa idinla socotaa marka inama alacmaalu binniyaat niyadoodu mar hadday idinla socoto ajarkii iyo abaalkii waa idinla qaybsadeen waayo waa raggaa ooyaya ee ka qoomamoonaya bixid la-aanta awood iyo itaal unbaa bixin waayey alla waxau ihi waidaa unzilad marka la soo dejiyo suuratun suurad marka la soo dejiyo an aaminuu bian aaminuu rumeeye lagu soo dejiyo bilaahi alle oo wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa la jirkiisa la jihaada ista'danaka waxa fasax ku weydiisanaya iyo idan ulutawli kuwa hodantinimada iyo xoolaha u saaxiibka ah oo minhum munaafiqiinta ka mid ah cid kaleba intaan la gaadhin maalqabeenadoodii munaafiqiinta ayaa odhanaya rasuul allowna fasax ma tegi karanay oo nadaa oo waqaaluu waxay odhanayaan darnaa nadaa nakun aanu ahaane maca alqaacidiina kuwa ka fadhiistay jihaadkee fadhiya aanu iskala joognay nadaa ayay odhanayaan waa kuwii loo cudurdaaray aanu macooda ahaane eh alla waxau ihi raduu waxay raalli ka noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenkaa guryaha ku hadhay inay la hadhaan oo la joogaan ayay raalli uga noqdeen naftooda waطbica waa la daboolay calaa quluubihim qalbiyadoodana waa la xidhay oo fahum iyagu laa yafqahuuna waxba ma fahmayaan laakiin dullinimo halkay ka gaadheen dumarka hadhay ee guryaha jooga inay ku hadhaan ayay naftooda raalli uga noqdeen dee waxaan qiimo lahayn alla waxau ihi laakin irasuulu ha yeeshee rasuulka iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu rasuulka la jirkiisa jaahaduu way jihaadeen biamwaalihim xoolahooda ayay ku jihaadeen iyo wa anfusihim nafahoodaba wa ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin alkhayraatu khayraad iyo wanaagyo fara badan ayaa ay leeyihiin ama xuuralcaynta ku fasiro alkhayraatu haween wanaagsan oo qurxoon bay leeyihiin oo fiihinna khayraatun xisaan khayraat waa lagu idlaaqaa xuurulcayn wanaag iyo khayrkay leeyihiin dartood wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyi liibaan oo dhan baa u soo hoyatay acadda allah ilaahay wuxuu diyaargareeyey lahum iyaga jannaatin jannooyin tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru ay maau lanhaar webiyada biyahoodu khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda ay ku waarayaan daalika arrinkaa la soo sheegay nicmadaa iyo barwaaqadaasi alfawsu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd wajaa-a way yimaadeen almucadiruuna ay ilmuctadiruuna kuwii cudurdaaranayey oo min alacraabi reebaadihii ka mid ah liyudana si loogu ogolaado lahum iyaga waa nimankii reebaadiyaha ahaayee madiine ku xeersanaaye hareeraheeda degganaa ee iyagu jihaadka aan aadi karayn baa rasuulka ugu yimid inuu u fasaxo inay iyagu hadhaan waana loo fasaxo iyagu cudurdaar bay lahaayeen markaa iyagu waa mu'miniintii loo cudurdaaray ka mid yihiin kuwaasi waqacada way fadhiisteen aladiina kuwii kadabuu llaha warasuulah alle iyo rasuulkiisaba kuwii u been sheegay ee beenta ku sheegay inay mu'miniin yihiin yacni sheegashada ay ku andacoodeen inay mu'miniin yihiin kuwaa ilaah iyo rasuulkiisaba u been sheegay way fadhiisteen oo waxay ka fadhiisteen canilictidaari inay cudurdaartaan ayay ka fadhiisteen ama waxaad ku macnayn kartaa waqacada waa fadhiisteen aladiina kuwii kadabuu llaha warasuulah alle iyo rasuulkiisaba beeniyey na waa fadhiisteen oo maxay ka fadhiisteen can ilictidaar dee inay cudurdaartaan ayaa ay ka fadhiisteen oo iyagoo munaafiqiin oon wax cudurdaara lahayn nebiga umay imanoo cudurdaarba kuwani umay soo doonan alla waxau ihi sayusiibu waxaa haleeli doonaa aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mid a cadaabun cadaab baa haleeli doona cadaabkaasu aliimun ee mulimun xanuujiya allah waxau ihi laysa ma ahaanin cala aducafaa'i kuwii taagta daraa iyo walaa cala almardaa kuwii xanuunsanayay toona iyo walaa cala aladiina kuwii korkooda toona ma ahaanin kuwaasoo laa yajiduuna aan helayn maa yunfiquuna waxay jihaadka ku bixiyaan oo ay dagaalka ugu baxaan kuwii aan helayn korkooda ma ahaanin kuwaasoo dhan xarajun wax dembii korkooda ma ahaanin fi takhallufi cani iljihaad hadhitaankay jihaadka ka hadhayaan dembi kama saara waayo dee waa loo cuduroo cudurdaar bay haystaan goorma ayaanu dembi saarayn idaa nasaxuu markay u nasteexeeyaan lilaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa waa hadday alle iyo rasuulkiisa ateecaan afxumo iyo dembi kalena aanay ku dhicin waxarajow saarani ma jiro maa cala almuxsiniina kuwa samafalayaashana korkooda ma ahaanin min sabiilin waddo lagu ciqaabo ama lagu canaanto dee korkooda may ahaanin wallaahu allana hafuurun kii dembi dhaafis badan weeye raxiimun ee addoommadiisa u naxariista walaa cala aladiina kuwii korkoodana dembi ma ahaanin kuwaasoo idaa maa atowka markay kuu yimaadaan litaxmilahum si aad u qaadood gaadiid u siiso qulta aad ku odhanaysay laa ajidu idiin heli maayo ma axmilukum waxaan idinku qaada calayhi maaga yacnii kuwaana dembi ma saara markaa jawaabkii qultada ayuu dhacay marka tawallow waa jumlo istinaafiye oo jawaabu su-aalin muqadar oo kaannamaa in la yidhi oo maadaa kaana xaaluhum bacda haada oo talow intaa dabadeed xaalkoodii muxuu noqday jawaabkii waxa uu noqday tawallow way jeedsadeen walxaal acyunuhum indhahoodu tafiidu ay ka burqanayso oo ay shubmayso min addamci ilmo xaggeeda ay ka shubmayso iyadoo indhahoodu ilmo ay waxa weeyaan ilmo ay ka shubmayso xasanan liajli xasanin murugo iyo qoomamo darteedna ay ilmadu uga shubmayso anlaa yajiduu ay ka murugoonayaan anlaa yajiduu inaanay helin maa yunfiquuna waxay bixiyaan oo jihaadka ay ku tagaan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين